Ardayda aan oo dhigtay iskuulka Ilaysa magaalada beledweyne isla markaana barta cilmiga caafimaadka ayaa bilaabay olole lagu caawinayo dadka danyarta ah ee ku nool kababka magaalada kuwaas oo aan awoodin inay iibsadaan daawooyinka caafimaad ee ay u baahan yihiin codsadayna inay helaan adeega caafimaad oo lacag la-aan ah ardayda ah ayaa isku xilqaamay in lacaga iska soo aruuriyeen hay dadka danyarta ah ugu sameeyaan adeegyo caafimaad sida baaritaano kala duwan iyo daawooyin lacag la-aana qaar ka mid ah ardayda isku xilqaamay ololaha caafimaad ee lagu caawinayo dadka danyarta ah ee ku nool kaamamka barakacayaasha beledweyne ayaa ka warbixiyey shaqadan ay bulshada u hayaan ayagoona codsaday in laga caawiyo sidii ay usii wadi lahaayeen caawinta dadka danyarta ah ee u baahan inay helaan adeeg caafimaad oo bilaasha caawinad weynaa u baahannahay sababta ee tahay meeshii laysku xilqaamo oo wax wanaag ay ka soo baxaan haddii lasii garab galo wanaag lasii dhalanayo maahooye marka in wanaag galo lagu sii buuriyo xeehatoy si uu u kobco nalala garab galo nala wado ayaan u baahannahay insha allah waa sii wadi doonaa hadba hadba dadaalkayna meesha oo nala galo waa ina ka harno ka joogno ma jeclin annaka inaan sii dadaalno hadda dadaalkayn iyo inta hadda wadna in kasii dheeraado sii dheeriyo sii labajibaaran maamoogii haddii nala caawiyo okay waa sababtay tahay haddeertaanba intaan arday iyo macalin bes oo maxay tahay wax kale oo ku jiro lahayn oo isa soo xilqaamay ee intaas ku dhacday dadka dhan haddii ay maxay tahay ay iscaawiyaan ee sidaanoo kaleeta sameeyaane maba la arki lahaynba dad oo maxay tahay kala xun dad isla wada socdo oo dhanka horumarka u wada jeedaa la noqo lahay dhammaan guud ahaan magaalada waxaan ku dooranay waa iska jecelnahay in bulshadayna caawinaan maadaamay dad dan yar yihiin intaan ku dhaana waa caawinayna insha alla dadkooda inay caawiyaan carrada ay u dadaalaan dadkooda jiracs oo ka danta yar intaasaan ku ogaadinaya inayna caawiyaan intay iyakana dhaamaan waa jecelnahay inay na caawiyaan annaka lacag iska soo aruurin baan ku siinay iyakana waa dad masaakiina marka inta iyaku nagu dhaamaa ee kana yanaka na caawiyaan ay dadkooda wax u qabtaan iyo bulshadooda iyo dadka danyartaa ay ku dhaamaan in wax u qabtaana rajeynayna kaamamka ah ay degan yihiin dadka barakacayaasha ee ku yaala gudaha magaalada beledweyne ayaa waxaa ka jira baahiyo kala duwan oo ay qeyb ka yihiin in dadku ay u baahan yihiin adeegyo caafimaad oo bilaasha maadaama ay yihiin danyar aan awoodin inay iibsadaan adeegyada caafimaad ay u baahan yihiin dhallinyaradan isxilqaantay ayaana dadka danyarta u sameeyey daaweyn iyo baaritaano lacag la-aana